suuradda attaqaabun waxaa loola jeedaa in lagaaga hormaray oo lagaa qaatay wax aad u qiimo badan waa gaalada markay guuldarraystaan oo mu'miniintu liibaanaan بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير waxaa xurmo weyneeya oo xumaan ka hufa alle waxa ku sugan samooyinka iyo waxa ku sugan arlada alle baana leh boqortooyada oo leh ammaan ideelkeed iyo mahad oo wax walba kara